wasaaradda arrimaha dibadda markaan la kulmay waxaa i wehelinayay guddoomiyihii u k ee wadani maxamed cali iyo ka laftarkooda shir dheer baanu galnay dood badan baanu runtii ka galnay waxaanan anigu runta u sheegay waxaan idhi wax aanad xumaan aana idinku aana idin digin somalilan kumay hadsan waayo xuduudadan aad samayseen waxaa xuduudo aanaydin cidna aanaydin ka tashan soomaalida aanaad kala tashan aanaydin wax ka weydiin ee ikhtiyaarkiinii aad idinku tiraaheen xuduudkaasaad leedihiin waa halkii aad soomaaliya idinku aad dhigteen bay maanta ay taallaa idinkaa kala qaybiyo shan ka dhigay oo etoobiya siiyey oo kenya siiyey oo maxaa ahayd france siiyey jabuuti soomaaliya siiyey muxuu ahaa talyaaniga somalilanna idinku idla hadhay waa xumaan aad idinku samayseen baad imakana aad leedihiin maxaa ahayd dagaalkan hala joojiyo dagaal aan anaku samayna maaha waa dagaal aad idinku dhigteen ood sababka ahaydeen baan ku idhi runtii wuu ii garaabay wuxuu yidhi xumaan aanan anaku dhigin may ku habsan africa kala qaybintii aanu samaynay iyo xuduudadii aanu samaynay baa maxaa ahayd mushaakilo fara badan maxaa ahayd keentay maadaan uu taa iiga garaabay waxaan markaa ku idhi maxaa ahayd tukara waxay ku jirtaa xuduudka somalilan xuduud ay somalilan samaysatay oy dadka somalilan samaystana ma ahayne waa xuduud aad idinku samayseen inaad maanta idinku difaacdaan weeyaan maaha inaan anaku difaacno waayo idinkaa sameeya annagu maanu samayn annagu waxaanu samaynaynaa dee waxa weeyaan maxaa ahayd dhaxal aad annaka aad nagaga tagteen baan annaku difaacaynaa maanta xuduudkan waa xuduud somalilanah reer reer sool inay maxaahad ku dhibaatooto inay maxaahad wax ku noqoto annaku ma ogolin dadkayaga meel kasta ay joogaan wanaagooda iyo maxaa ahayd caafimaadkooda inaan ka shaqayno weeyaan waanaan rabnaa iyo horumarkooda sool maanta waxay u baahan tahay horumar fara badan fara badan fara badan inaan loo sameeyo laakiin inay duleedkeeda aanu maanta aanu ku difaacno dalkayagii may ahayn markaa waxaan anugu aanu ku nidhi maadan ay idinku aadaad tihiin u k aad ka dambayseen xuduudka ood ka mas-uulahaydeen dee xaqiijiya runta ka sheega maxaad u aaminsan tihiin waa inaad xaqiijisaan oo tidaahaan somalilan xuduudkeedii bay ku jirtaa waana xuduudkii annagu aanu samaynay maaha xuduud ayay ku samaysteen runtiina waanu iga garaabay waxaanu ay yidhaaheen bal wixii aanu ka qaban karayno wixii aan samaynayno baynu samayn doonaa jarmal markii aanu tagnayna waxaanu ka qayb galnay saddex maalmood oo maxaa ahayd runtii conference aada iyo aada u qiimo badan madaxweyneyaal baarlamaankii jarmalka muxuu ahaa ambasadorskii ummad fara badan baa kasoo qayb gashay waxay ahayd runtii maxaa ahayd kulmiyaa isticmaala maxaa ahayd ereygaas laakiin runtii maqaam heer sare bay ahayd runtiina maxaa ahayd iyada laftarkeeda waxa ahayd dhibaato fara badanoo waxaanu qof mar kastabaanu ka daadajinaynay soomaaliya iyo somalilan waxay kala yihiin somalilan inay tahay maxaa ahayd wadan nabadeed oo toddobayo labaatanka sannadood soo jirtay oo baarlamaankeedii samaysatay oo guurtideedii samaysatay oo dowlad dhexe samaysatay oo dowladii sare samaysatay oo maxkamad maxkamadii sare samaysatay oo maanta maxaa ahayd doorasho intaasoo intaasoo doorasho qabsatay intaasoo madaxweyne labadii sannadood markay dhammaysteen si nabadgelye oo wanaag oo farxad leh iskugu werwareejiyey oo aanaanu ahayn sida maxaa ahayd afrikada kale runtii aad iyo aad iyo aad bay u soo dhaweeyeen maxaa ahayd haddaba su-aasha la isweydiinayaa waxa weeyaan dhibaato fara badan anagu waanu soo aragnay waxaa jirta wax fara badan oo aanaanu halkan ka sheegi karayn oo waayo maxaa ahayd meel waxaa la yidhi shir looma wada unsiyo markaa waxaa jirta waxyaalo fara badan oo aanaanu iminka halkan aanaanu ka sheegi karayn oo u baahan laakiin inaa hoos hoos looga maxaahayd looga arrimsado runtii waxa aniga maanta aan aad iyo aad aan uga murugeysanahay waxa weeyaan maxaa ahayd qoladii madasha isku sheegi jirtay ee mar kastaba ku dhawaaqi jirtay oo ugu yeedhi jirtay inaa shir qaran ay iskugu yimaado runtii waxay u aaminsan yihiin aanu ma garanaye laakiin maantaa loo baahan yahay inaa shir qaran la yskugu yimaado hamoodina inaynu inaku nabadgelyadan aynu haysanayno sidan ugu waarayno